hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma iyo jaamacadda muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in shirweynaha u adkeysiga aafooyinka soomaaliya lagu qabanayo magaalada muqdisho ee caasimada dalka gudoomiyaha jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal ayaa sheegay in shirweynaha u adkeysiga aafooyinka soomaaliya ee laba kun shan iyo labaatan uu leeyahay muhiimad weyn oo ku saabsan xoojinta iskaashiga cilmi baariso iyo sidoo kale ka hortaga musiibooyinka soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in shirkan uu gacan ka geysanayo dhisidda bulshada u adkeysi leh iyo sidoo kale horumarinta fahamka maareynta khataraha musiibooyinka isagoo xuseyn jaamacadda muqdisho ay ka go-an tahay in kor loo qaado doorka aqoonta iyo cilmi baarista ee adkeysiga aafooyinka soomaaliya waa kan gudoomiyaha jaamacadda muqdisho doctor ibraahim maxamed mursal oo arrimahaas ka hadlaya bismillaah jaamacadda muqdisho iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma waxaa sharaf weyn u ah inay shaaca ka qaadaan shirweynaha u adkaysiga aafooyinka sanadkiisii labaad kaasoo ka dhici doona magaalada muqdisho laba iyo labaatanka saddex iyo labaatanka bisha octoobar laba kun shan iyo labaatan muhiimadda shirka maadaama ay sii kordhayso saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada adduunka hay-adda sodma iyo jaamacadda muqdisho waxay ka wada shaqayn doonaan daraasaynta mushkiladaha iyo masiibooyinka ka jira dalka si xal waaro loogu helo soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad dibu kabasho iyo dibudhis taasoo ka dhalatay burburkii colaadihii sokeeye waxaana lagama maarmaan ah in xarumaha cilmi baadhista jaamacadaha hay-adaha dowliga ka wada shaqeeyaan dibudhiska dalka waxaa shirkan ka soo qaybgelaya madaxda hay-adaha dowligaah jaamacadaha xarumaha cilmi baadhista ururada bulshada rayidkaa hay-adaha caalamigaah iyo khubaro ku xeel dheer arrimaha maareynta masiibooyinka iyo isbeddelka cimilada shirweynaha adkeysiga aafooyinka soomaaliya ayaa ah shirweynihii labaad ee looga hadlayo waa adkeysiga aafooyinka soomaaliya waxaana si wadajira usoo qabanqaabiyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka iyo jaamacadda muqdisho